SBS Radio.
doctor maxamed acbaas een, xafladdii caleemasaarka ee kismaayo ka dhacday ee axmed maxamed islaam lagu caleemasaarayey Een, bal si kooban een, sida ay ahayd iyo xaalkeeda een, si aad u aragto noga warran si gaara een, sideed ku qiimeyn kartaa marka laga eego dadka ka soo qayb galay iyo dhambaaladii sidoo kaleete laga jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم laanta af soomaaliga idaacadda s b s magaalada melbourne aad baad mahadsantihiin xafladdii caleemasaarka ee lagu caleemasaaray axmed madoobe madaxweynaha jubbaland een, waxay ahayd arrin aada u soo jiidatay muddana la sugaayay ee, saaxada siyaasadda ee soomaaliya Een, taasna iyo xiisaha badan ee loo qabo waxaa keenayay ha- hardanka ka dhexeeyay jubbaland iyo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya dowladda federaalku waxay aada iyo aada ugu dadaashay doorashadaasi inaanay dhicin axmed inaanu soo bixin hase ahaatee een, madar doorashadii way dhacday Een, axmed madoobe ayaa ku soo baxay Een, markaa taa wejigii koowaad buu ahaa tan dambena biyo israacintii ba ahayd oo in maaragtay calaamasaarkii la sameeyo marka runtii waxaan dhihi karaynaa labadii bilood ee lasoo dhaafay ama saddexdii bilood ee lasoo dhaafay siyaasadda soomaalida arinta ugu xiisaha badan ayay ahayd Een, dadkana waxay fiirinayeen bal ciyaartaa siyaasadeed ee hardanka ka dhexeeya een, eh, kismaayo iyo villa soomaaliya eh, dhinaca uu dhici doono Eh, sidaad wada ogtahayna waxaa maaragtay hawshii jubbaland say rabtay ayay u dhacday doorashadii way qabsadeen si nabada oon dagaal iyo waxba ka dhicin intaasoo dhan waxaa sii dhaafsiisnayd xafladda caleemasaarkuna runtii mid aada loo soo agaasimay dad aada u tiro badanna ay kasoo qayb galeen ayuu ahaa marka ciyaartaasi hore way dhammaatay oo ahayd doorashadu waa dhacaysaa iyo ma dhacayso jubbalandna say rabeen ayay u hirgashay middan labaad oo ah qaybta muhiimka waxa weeye dadkii isugu yimid meesha runtii axmed oo aanay dowladda federaalku marnaba rabin inuu soo baxo culays weyn bay ku noqotay inuu soo baxo dowladda federaalka intaa waxaa sii dheer xafladdii caleemasaarka iyo dadkii kasoo qayb galay laba madaxweyne hore oo dowladda federaalka soo maray madaxweyneyaal hore oo saddex ah oo soo maray maamul goboleedyada Een, iyo shariif xasan eh, faroole oo puntland iyo een, cabdikariin oo galmudug ah saddex madaxweyne oo hore een, eh, axsaabta siyaasadda hadda mucaaradka intaasoo dhan waxaa sii dheer dowladdan federaalka labadeeda aqal qeyb aada u tiro badan oo ah senadka iyo een, een, golaha shacabka iyaguna madasha ayay fadhiyeen taas ayaa markaa een, dhibaatadii hore oo villa soomaaliya kasoo gaadhay guushii axmed madoobe waxaa uga sii darnayd caleemasaarka iyo nambarka iyo miisaanka dadka kasoo qayb galay arrintaasina waxay kutusaysaa madar haddii waxuun laga faa'iidaysanayo in khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo qeybaha kale ee dalka ka jira inuu aada iyo aada usii weynaaday horey uma dhicin tiro intaa la eeg in ay hal meela ku kulmaan dhammaanna ay heshiis ku yihiin dowladda dhexe inay khaldan tahay marka culayskii axmed madoobe waxaa kasii darnaaday dadkii madasha isugu yimid iyo qaabkii xafladdu u dhacday
Eh, dhanka kale eh, doctor eh, laakiin haddii la fiiriyo dhambaalada een, ka soo baxayeen shirkaasi waxa ay u muuqdeen dhambaalo kulligood diraya in dowladda federaalku ayn cidina ayn diidanayn balse haatan laga ra'yiga laga ra'yi duwan yahay ama xaala- xaaladaha qaarkood siday u maaraysay een, keliya uun lagu khilaafsan yahay Een, arrintaasi iyadu miyaynan ahayn dhambaal tusaya in meel wax laga qabto ay jirto
in runtii meel wax laga qabto waa suurtagal laakiin markaad fiiriso khudbadihii in, eh, ay soo jeediyeen dadkii kasoo qayb galay waxay ku tusaysaa khilaafku inuu aada u weyn yahay In arrinta keliyata oo hadda la sugayaana inay tahay dowladda dhexe oo muddadii wax saa usii badan aanay aanay u hadhin arrinta kaleo xiisaha leh waxa weeye in madar oo laga yaabo dadku badanaa inay ilduufayaan Een, marka laga reebo burburkii soomaaliya dowladihii hadda soo marayay oo dhan waxoogaa waxaad f- u malaynaysaa ama ay ahaydba in ay isku miisaanayaan balansiba wuxuu ka jiray hogaanka sare ee dalka marka dad qurba joog ah oo dibadda ka yimid iyo dad wadanka sii joogay ayaa wadaagga lahaa hogaanka sare tii meeshii way ka baxday hadda waxaad u jeedaa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu labaduba ay qurba joog yihiin dalka ay muddo aad u badan ay ka maqnaayeen arrimaha ugu badan ee lagu dhaliilaya lug bay ku leedahay oo waxaa laleeyahay war wadankan meel fog buu ka yimid marbaa dagaal oogayaal u talinayeen marbaa qabaaishu isu haysteen mar jabhadaa la ahaa mar ururma diimeed baa lasoo maray baashan waa lasoo dhiraandhiriyey ilmaadeerayaalow sida aad wax u wadaan madaxweyne farmaajo iyo khayrow ma aha ee ka daaya arrinta ay aadka ugu celcelinayeen waxa weeye madaxdii meesha isugu timid dalkan in jubbaland doorasho maanta lagu qabto in intaasoo madaxa isugu timaado in galmudug la dhiso in koonfur galbeed la dhiso ciyaar kuma iman dhib badan baa loo soo maray iyadoo markaa fariinta loo diraya ay tahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarow dalka waad ka maqnaydeen hawshan markaanu soo dhiraan dhirinaynay marka ma dhicin in hogaanka sare laba qof oo qurbajooga hal mar ay wada qabtaan xasan sheekh oo oo ahaa daljoog waxaa wehelinayay dhammaan ra-iisul wasaareyaal dibadda ka yimid sheekh shariif isagu wuxuu ahaa daljoog waxa uu ka dhigtay ra-iisul wasaare dad dibadda ka yimid marka waxaad moodaysa inay isdhammaystirayeen oo aqoontii gudaha loo lahaa siyaasiyiintii dalka ku hadhay ee colaadihii u soo joogay ee dagaaladii soo joogay iyo qolyihii qurbaha ka yimid inay isku dheeli tirnaayeen tiibaa loo arkaa inay meeshii ka baxday dowladdii dhexana runtii waxna waa hardan siyaasadeed oo siyaasiyiinta u dhexeeya oo waa mid siyaasadda ka mida dhaqankeeda midna waa arrimo bannaanka iska yaaloo dadweyne u jeedaan oo ah wixii shacabka soomaaliyeed ku heshiiyeen oo ah nidaamkan federalismka dowladda wadaag inay tahay dastuurkan wuxuu qorayaa hadda farmaajo iyo kheyr ay ku yimaadaan maamul goboleedyadu iyagaa xaq u leh inay dhistaan iyagii waxay leeyihiin wasaaraddii arrimaha gudaha ayaa idiin dhisaysa marka waxyaalana waa hardan siyaasadeedoo nin kursi raba iyo nin raba inuu ka kicso taa waa dhaqanka siyaasadda oo dhib ma laha laakiin gafaf waaweyn oo aan eedayn ahayn laakiin bannaanka iska yaalla ayay dowladda dhexe ku dhacday taasay ka faa'iidaysanayaan siyaasiyiintu marka arinta fariinta ugu weyn ee laga faa'iidayo calimasaarkii marka meesha layska dhigo waxa weeye mucaaradka iyo tartanka soo socda ee doorashadu in uu farmaajoya khayri wajahi doonaan mucaarad aad iyo aad u awood badan oo xisbi siyaasadeed iyo dhammaan gobolada dalka maamul goboleedyada ka yimid in ay waajahayaan xataa doorashadii farmaajo ku yimid markaad fiiriso dadkii tartanka galay madaxweynenimada iyo kuraastii ay heleen xildhibaanada haddii aad fiiriso boqolkiiba sagaashan waa dadka meesha jooga haddii laisu geeyo kuraastoodii xasan sheekh madaxweynehii hore shariif cosoble axsaab cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasiyiintii kale puntland iyo jubbaland iyo ka timid markaad isu geyso miisaankii siyaasaddu waxa uu u janjeeraa dadkii hadda ku shiraayey magaalada kismaayo dhanka kale maadaama oo shirkaasi halkaa ka qabsoomay balse dowladdu miyaynan garteeda lahayn marka laga eego inay tahay wadanka kolba meesha uu maraya inay iyadu garwadeen ka noqoto si gaara siyaasadaha hadda arrimaha dibadda ee ay ku doonayso wadankeeda in iyadu ay xakamayso sida wixii diyaaradee soo galay oo kale wadanka dhexdiisa soo galaya inaynan meeshay doonaan iskaga degin sida iyadu ay hadda ay qorshaysay marka laga eego arrimaha dibadda marka laga eego oo kuwan gudaha laga baxo ee kismaayo iyo diyaaradaha loo diiday laga baxo kuwa dibadda ka imanaya si gaara kenya hadda markay ka qaybgalaysay calimasaarkii diyaaradaha iska soo qaateen oo iska yimaadeen marka meelahaasoo kale laga hadlayo miyayna wadankii dowlad ilaalinayso oo dhankeeda wax badan gar kale miyaan u muuqanin dowladdu arrimo waxaa jira ay xaq u leedahay siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha lacagaha la xidhiira arrimaha difaaca citizenshipka iyo dhalashada arrimo badan bay u leedahay runtiina way fiican tahay dowladda dhexe arrimaheeda in loo daayo oo arrimo waxaa soo maray soomaaliya nidaam federaala la dhisay laysbarbar yaacayo oo mathalan madaxweynihii baa iska baxaya federaalka waxaad arki madaxweyne maamul goboleed isna wadan kale iska socda maaragtay marka dowladda dhexe in ay xakamayso maamul goboleedyada oy u sheegto tiraahdo madashan idinku malihidin dowladda federaalka iskaleh way fiican tahay gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha dhaqaalaha la xidhiira arinta laakiin laysku hayaa waxa weeye qodobadii ay dowladdu dhexe iska lahayd oo ka mid a siyaasadda arrimaha dibadda inaan la isbarbaryaacin runtiina ma quruxsana in madaxweyne maamul goboleed intuu iska baxo oo uu yidhaha wadamaan heshiisii la soo gelaya ee, oo waxyaalahan dastuurku ogolayn wixii dastuurku ogolyaho ah maalan xagga dhaqaalahoo kale dhaqaalaha iyo sababtoo khayraadka ilaa laga dhisayo maaragtay dastuurka laga dhammaystirayo ilaa laga heshiinayo qaabka loo qaybsanayo In- inta ka horeysa waxyaalo badan buu dastuurku u ogol yahay maamul goboleedyadu inay heshiisya dhaqaale dowladaha la galaan Een, shirkad dibadda oo kale laakiin arrimaha dastuurku u qorayo dowlad dhexe inay iska leedahay inay xakamayso soomaaliyana way u fiican tahay maamul goboleedyadana way u fiican tahay iskarabayaacu ma fiicna taas ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin madar inay dowladda la taraaraxday taraarixii baa wuxuu keenay in dhowr maalmood ka hor wasaaradda arrimaha guduhu ay tiri waxaanu soo diyaarinaynaa guddiga doorashooyinka ee galmudug maamuli doona Mm. dastuurka wuxuu leeyahay ma jirto marka arinta dadka ka daadegla waxa weeye arrimihii dowladdu ay u lahayd xaqa ayay si siyaasadeed u isticmaashay Ah, su-aasha markaa waxa weeye in dowladdu xaq bay u leedahay inaan diyaarad aan amar iyada ka haysan aanay dalka soo gelin laakiin xaqiiqda dadka badankiisu aaminsan yihin waxa weeye arinkaas waxaa lagula dagaalamayay axmed madoobe oo aanay rabin dowladdu inuu doorashada ku soo baxo marka arrin ay dowladdu xaq u lahayd ayay siyaasad ahaan u isticmaashay oo ah qof ay iyadu jeceshahay inay meesha keento oo dastuurka khilaafsan marka midaa dastuurka ay jebinayso dowladdu oo ah qof iyadu ay wadato inay keento wasaaradda arrimaha dibadda maamusha maadaamay ku dhacday dadkii waxay markaa ka indha qabsadeen in ay dowladda xaqii u lahayd hawadana iyaguna ay inkiraan halkaas way meesha markaa khilaafka uu ka taagan yahay Een, si kooban dhanka kaleeta een, mucaaradka hadda een, kismaayo isugu yimid ee, u muuqday inay fursad u noqotay ay eh, dowladda ka weeraraan Een, iyagoo calimasaar markaas u yimid balse halkaasi dhambaaladooda ka tabiyey Een, maxay soo kordhin karaan oo hadda culaysa een, maadaama halkaas ay isugu yimaadeen waxbase ma jira ilaa ay aminkan ay ku dhaqaaqeen oo tallaaba ah.
Eh, runtii een, eh, dadkii ka socday axsaabta siyaasadda ama maamul goboleedyada kasoo horjeeda dowladda dhexe aan ku qanacsanayn qaabkay dalka u maamulayso oo madasha yimid ujeedada ugu muhiimsani waxay ahayd inay caleemasaarka kasoo qayb galaan muujiyaana inay maamulka jubbaland garab taagan yihiin iyo guusha axmed madoobe fariinta koowaad ee laysugu yimid taasay ahayd waxay ku darsadeen iyaguna markaa tii ay wateen oo ahayd in aanay iyaguna aanay ku qanacsanayn qaabka uu wax u socdo sababtoo ah arinta jubbaland lagu sameeyey waxa ay ku socotaa galmudug siyaasiyiintii galmudugna madasha way fadhiyeen marka dadkii dowladdu ay maaragtay eh, ay isu arkeen inay dowladdu ay gacan bidixayn ku hayso taasaa isku yimid laakiin arinta ugu muhiimsan waxa weeye shirku wuxuu ahaa shir eh, laysugu yimid caleemasaar axmed loogu hambaliyeeyey in aad iyo aadna loogu muujiyey maamulka jubbaland in loo hiilinayo oo marnaba aan raali laga ahayn gacan bidixaynta ay dowladda dhexe ku hayso faragelinta doorashooyinka dhexe sidaa darteed waxaa jira ujeedooyin kale oo iyaguna ay wadaagaan oo ah sidii dowladdan loo mucaaradi lahaa doorashada soo socdana laysaga kaashan lahaa in qaabka farmaajiya khayra u maamulayaan dalka lagu sii wadin sidaa darteed maadaama caleemasaar ay madashu ahayd waxaa u muuqatay in aanay shir dowladda lagu mucaaradayo ama digreeto ama communique inaanay habboonayn in laga soo saaro kismaayo sababtoo ah madashu madar waxay ahayd hambalyeyn iyo caleemasaarka guushii axmed madoobe sidaa darteed waxaa suurtagal ah in in meel galmudug ka mid ah ama puntland ka mid ah in ay ku kulmaan oo jubbalandna markaa ay joogto sidaa darteedna halkaa ay ka soo saaraan communique iyo ururada siyaasadda iyo maamul goboleedyada dowladda dhexe ka soo horjeeda mowqifka ay ka qabaan khayre iyo farmaajo sida ay dalka u maamulayaan marka hindisahaasi waa jiray wayna aaminsan yihiin laakiin hadda kuma habboonayn inay kismaayo kaga dhawaaqaan si aanay meesha uga bixin ujeedadii ay u yimaadeen oo hambalyeynta axmed madoobe ahayd Een, ugu dambeynta doctor de wixii ka dhacayay gudaha mas-uuliyiinta soomaaliya hadday noqdaan federaalka oo een, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay u horeeyaan iyo dhankan ama jubbaland amaba dhanka kale mucaaradka ama madaxweynayaasha waxaasoo dhan wixii ka dhexdhacayay beesha caalamku way fiirsanaysay iyo dalalka wadanka soomaaliya daneeya markaad eegto waxyaabaha dhambaalada ka soo baxaya ama beesha caalamka ha noqoto ama dalalka wadanka soomaaliya daneeyaba ha noqdaane ama mas-uuliyiinta markaa ku howlana siday iyagu ahaayeen dareenkooda ama ay ay u dhigayeen hadalkooda iyo hawraartooda inagoo og inaynan calimasaarkiina ka qayb galin waa su-aal aada u fiican horta siyaasadda waxa weeye arrimana waa arrimo dalka waxa dalka ka dhacaya uu saameyn ku yeelanayo dalka dibaddiisa arrimaha soomaaliya ka dhacaya gudaheeda saameyn inuu ku yeelanayo soomaaliya meel ka baxsan waxaa ka mid a dagaaladan kooxahan khawaarijda ee al-shabaab ay wadaan oo kale waa arrin gudaha soomaaliya ka socota laakiin dhibkiisu kuma eka soomaaliya sidaa darteed faragelin waa lagu sameyn karaa arrintan jubbaland qaabkii u dhacaysay iyo khilaafka culus iyo diyaaradaha la celiyey iyo way soo degeen arrimaha beesha caalamka uga gaabsanaysa waxaa ka mid ah horta waa arrin daakhili ah kow arrin daakhiliya maadaamay tahay hardan gacanka hadal ana ma aha sideedaba khilaafku markuu siyaasi yahay baa la yidhi oo political problem markuu jiro political solution baa loo keenaa sidaa darteed beesha caalamka badanaa ugama bannaanayn boos weyn oo ay arrimaha faraha lasoo galaan waa arrin daakhili ah oo soomaaliya khusaysa oo dastuurka dalka u yaala khusaysa sidaa darteed oraah badan kuma laha inay ka hadlaan arrin gacanka hadaloo hade qoryo laysu qaatayna ma ahayn oo dowladda federaalk iyo jubbaland ma dagaalamin waa hardan siyaasadeed hardankaa siyaasaduna wuxuu u baahan yahay xalin siyaasadeed xalintiina waxay u eeg tahay jubbaland inay hadda ay goolkii dhalisay sababtoo ah waxay doorashadu way dhacaysaa iyo ma dhacayso wayna dhacday arrinta muhiimka ah in la xuso waxa weeye oo runtii ah culays soo fuulay dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda farmaajo markaad madaxweyne tahay federaal ah waxaad magac iyo maamuus ku leedahay dadka aad maamulayso boqolkiiba intee ayaad wadataa mucaaradii maxaafad hadday doonaan ha ahaadaan in dalka intii ugu muhiimsanayd somalilan iyada warkeeda halkaa dhig wadahadaladii waa joogsadeen puntland oo soomaaliya marka la qaybiyo saddex qaybood haddii loo qaybiyo dhulka masaaxada hal qayb noqonaysa maamul goboleedkii ugu weynaa ee ugu horeeyey ah gacanta kuma hayso dowladda federaalku xidhiirkii waa joogsaday jubbaland ood og tahay iyaduna baaxadda ay leedahay galmudug ood og tahay markaa baydhabo iyo jawahar baa kusoo haray oo xamar iyo baydhabana aan laysu socon karin xataa jawhar iyo muqdisho dhexdeedana lama socon karo oo nimankii argagixisada jidka ku jira sidaa darteed beesha caalamku waxay u jeedaan taladii soomaaliya iyo dadkii sheeholdhariska ka ahaa intoodii badneed inaanu madaxweynuhu gacanta ku haynin taasi markay dhacday wax lala yaaba ma ahayn in safiirka dalka ingiriiska u fadhiya soomaaliya ben fender uu shirkii maalintii dhaweed ka dhacayay muqdisho oo madasha lagu sheegay laakiin ciddina aanay iman in uu yidhi shirku markuu dhammaaday waxaa looga baahan yahay hogaanka sare ee dowladda federaalku in ay la yimaadaan hogaannimo sax ah siyaasadana badaa hadalka waa si fiican looma qeexo taa macnaheedu waxay ahayd madaxweynow puntland way kaa maqan tahay jubbaland way kaa maqan tahay galmudug way kaa maqan tahay si aad madaxweyne federaala ugu eekaato hano dadkan aad maamulaysid marka hadalkaa culus oo ah european unionka dowladda ugu muhiimsan inkastoo hadda ay ingiriiskiiba leeyihin meesha waan ka baxnay laakiin safiirka ingiriisku fariinta ayuu madaxweyne farmaajo iyo khayre u diray uu yidhi waa inaad real leadership aad la timaadaan marka taasaa adiga ala dhihi karaa beesha caalamka igad kama hadalal dowladaha kale dariskuna hadee boosba ugama banaano waa arrin gudaha ah oo siyaasadeed arrintaana waa inay dowladda dhexe xaliso
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed cabaas oo aanu ka wareysanaynay arrimaha haatan soomaaliya ka taagan ay sababeen khilaafaadkii dowladda federaalka iyo jubbaland iyo waxyaabihii hareereeyey doctor maxamed cabaas aad baad mahadsan tahay adigaa mudan
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.